أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah kitaab al-ikhbaari ayaa bahaysay qeybta saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta maamulka siliibiga ee trump ayaa dowladda xabashida ethoobiya ka codsaday inay ku biirta ciidanka ay qorsheynayaan inay geeyaan marinka khaza madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn kulal u jeediyey mucaaradka ridada ee ku shiray magaalada kismaayo ugu yaraan toban askari oo murtadiin ayaa dhibashii dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaasyaamiga eegada ayaa dowlad diine usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhariiri ee wilaasyaamiga ee galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan kataab al ikhbaari ayaa baahisay qeybta saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir maxamed waa qaybtii saddexaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariya kuwaasi oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan qaar ka mid ah maxaabiista qaramada midoobe ee ku jira gacanta mujaahidiinta muuqaalkaani oo shalay gelinkii dambe la baahiyey ayaa lagu soo bandhigayaa fariin ka socota maxbuus kanyaati ah oo lagu magacaabo ambaros comiti oo qayb ka ahaa koox ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe oo ku dhacay gacanta mujaahidiinta bishii janawari maxbuuskaani ayaa ahaa dhakhtar howlaha caafimaadka u qaabilsanaa cadowga wuxuuna ka sheekeynayaa sidii ay ugu dhaceen gacanta mujaahidiinta isagoona ka dhawaajiyey in la dayacay oo aan dib loo soo raadin tan iyo markii uu gacan galay
The United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, waxaan ahay ambros comiti oo ah dhakhtar kenyaan ah oo la shaqeeya howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan fariiqa qaabilsan daadguraynta dhaawacyada waxaan la hadlayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres madaxweynaha kenya william ruuto iyo guud ahaan shacabka reer kenya horey waxaan qaramada midoobay kala soo shaqeeyey maali haddana waxaan kala shaqeeyaa soomaaliya anigoo ah xubin ka tirsan kooxda qaabilsan gurmadka caafimaad ee degdega waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo ah maxbuus gacanta ugu jira al-shabaab aniga iyo weliba kooxdii aan la shaqaynayey ee qaabilsanaa daadguraynta caafimaadka in ka badan hal sano iyo bar diyaaraddii aynu la soconnay ee helikobtarka ahayd ayaa tobankii bishii janawari labada kun afar iyo labaatankii ku burburtay deegaanada al-shabaab xilli aan ku guda jirnay howlo daadgurayn ah kadib markii ay burburtay diyaaraddii aan wadannay waxaan la xidhiirnay qaramada midoobay laakiin nasiib darro ma jirin cid gorgortan ka gashay sii deynteenna ama dalbatay inaan xorriyaddeenna dib u helno waxaan dareennay in nala dayacay waxaan sidoo kale dareennay in qaramada midoobay ay garabkeenna ka baxday oo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u qaaday xaqiijinta sii deynteenna ama xitaa ay ku khafiifinayso dhibaatada aan wajahayno waxaan aaminsanaa inaan u shaqaynaynay qadiyad wanaagsan oo aan ku caawinaynay bini'aadannimada laakiin qaramada midoobay iyada ayaa garabkeenna ka baxday
maxbuuskaani kenyaanka ah ayaa ugu dambayntii baaq codsi ah u diray qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dalkiisa kenya william ruuto xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray u n-ka si aan u bixinno gurmad caafimaad oo qayb ka ah taageeradiinna bani'aadannimo maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna taageeradiinna iyo caawinaaddiinna qaramada midoobay waajib ayaa ka saaran inay xaqiijiso soo furashada shaqaalaheeda iyo qandaraaslayaasheeda nolosha lagu qabtay iyagoo gudanaya howlihii loo igmaday xog haye waxaan kugu boorinayaa inaad soo faragelisid kiiskeenna adigoo ku hadlaya magaceenna sidoo kalena aad ka shaqaysaa sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan sidoo kale codsigan deg dega ah u dirayaa madaxweynahayga william ruuto madaxweyne fadlan adigoo isticmaalaya saamayntaada ka shaqay sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn igu soo celi gurigayga halkaas oo aan ku heli karo daryeel caafimaad sidoo kalena aan mar kale kula midoobi karo qoyskayga dadaalkaagu wax weyn ayuu ka beddeli doonaa kiiskeenna ugu dambayntii waxaan la hadlayaa dadka reer kenya dadkaygow maanta waxaan taageeradiinnu ugu baahanahay si ka badan sidii hore waxaan halkan u imid inaan bixiyo taageero caafimaad oo qayb ka ah kaalmada bani'aadannimo ee qaramada midoobay fadlan hana ilaawina oo noo hadla run ahaantii codkiinnu waa mid muhiim ah oo nagu caawin kara inaan ka baxno halkan sida ugu dhaqsiyaha badan Speak up for us. Your voices really matter and help us get out of here soon. Thank you.
fariinta uu dirayo maxbuuskan kenyaanka ah ayaa ah qaybta saddexaad muuqaallo ay baahisay kataayib al ikhbaari ah kuwaasi oo lagu soo bandhigay farriimo ay dirayeen maxaabiista qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta jazaaka allahu khayran walaalka yaasir maamulka saliibiga ee trump ayaa dowladda xabashida ethoobiya ka codsaday inay ku biirto ciidanka ay qorsheynayaan inay geeyaan marayka khaza tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba dowladda salibiyadda maraykanka oo weli wada qorshaha dhagaraysan ee ay doonayso inay ciidamo calooshood ushaqaystayaal ah ku geyso marinka khaza ayaa xiriir la soo samaysay dowladda xabashada etoobiya wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka gaalka lagu magacaabo marco rubio ayaa toddobaadkii hore xiriir uu la soo sameeyey ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya gaal abiy axmed oo ku weydiistay in ciidamo uu ku biiriyo waxay ugu yeeraan ciidamada ammaanka caalamiga ah ee maraykanku qorshaynayo inuu geeyo marinka khaza xogtan waxaa baahiyey wargeyska yuhuudda ee the time of israa'iil isaga oo soo xiganaya laba diblomaasi oo reer galbeed ah kuwaas oo xogogaal u ah xiriirka labada dhinac dhex maray wargeyska yuhuuddu leedahay ma uusan sheegin haddii uu jiro jawaab uu bixiyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya oo ku aadan dalabka uga yimid maamulka trump ee ciidamadiisa qaybta looga dhigayo murtasaqada la doonayo in la geeyo marinka khaza waxay tani qayb ka tahay qorshaha trump ee ku aadan marinka khaza kaasi oo ku baaqaya in la dhiso ciidan caalami ah oo ay ku sheegeen inay ugu talagaleen inay kormeerayaan marxaladda kala guurka iyo dib u dhiska marinka khaza warbixin uu toddobaadkii hore daabacay wargeyska wall street journal oo soo xiganaya saraakiil ayaa lagu sheegay in maamulka trump doonayo inuu qorto ciidamo caalami ah oo ka kooban ilaa iyo toban kun oo askari kuwaas oo uu hogaamin doono jenaraal ameerikaan ah si dagaalka kadib ula wareegaan ammaanka marinka khaza balse waxay saraakiishu sheegeen in maamulka trump uu waayay hal dal oo ka soo jawaaba dalabkiisa sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan kooxaha wax iska caabinta falastiin ee ka howlgala marinka khaza wargeyska ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay si rasmi ah dalabkeedan ugu gudbisay ilaa iyo toddobaatan dowladood balse sagaal iyo toban dal oo keliya ayaa muujiyey rabitaankooda ah in ay kaga qayb qaataan kaalmooyin kale oo ay ka mid yihiin qalabka iyo gaadiidka jazaaka allahu khayran walaalka abushiiba madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn kulil u jeediyey mucaaradka ridada ee ku shiray magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad hadal uu goob fagaaraha ka jeediyey murtad guurguurte ayuu weerar afkaa ku qaaday mucaaradka shirka ku yeeshay magaalada kismaayo guurguurte ayaa sheegay in mucaaradka aysan lahayn aragti siyaasadeed oo ku aadan doorashooyinka sidaas darteedna icaado ay ka dhigteen inay eedeen u soo jeediyeen dowladdaasi ma garanayo hotel jaziira lagu shiri jiray caqliga hotel jaziiro soo degi waaye ee marka kismaayal tago soo degaayo soo degaayo ani ma aqaano hotel jaziira lagu shiri jiray maalina waad wada ogtihiin walaale maalina inta loo tegay ma shiri kartiin lama dhihin maxaad sheegteen lama dhihin lama waxayn qofku inta uu hadlaayo waa xor qof la aamusinayo ma jirto maalintou qoray soo qaato dadka waa dilaa uu yiraa laakiin waa gacantaa laga qabanaa joogaa la dhahaa dadka ha dilina joogaa la dhahaa laakiin hoteel tag kismaayo tag biri meel kale tag dalka gudaha soomaaliya tag waxaa un ceeb ah dalka dibaddiisaan aan u baxaynaayo waa soo shiraynaa la tashiyaa loo aadi karaa nasasho waa loo tegi karaa waxwaa dadka maqanoo meeshaas ka jiro inuu la soo tashado qofku waa u tegi karaa waxay karaa noola imaada wax cad waxa aad diidantihiin ilaaya maanta runtii xaqiiqada markaan ka hadlo walaalahaas waxa ay diidan yihiin waa naqaanaa oo maalin walbay sheegaan waxa ay diidan yihiin laakiin waxa ay rabaan ma naqaano intii waxa ay rabaan noo sheegtayna waa inta aan ka aqbalnay oon maxaanku idhahdaye aan isbedelada iyo tanasulka aan ka samaynay waay ayaguna waxaan waxa la yaqaano hadday noola yimaadaan waa kala doodaynaa haddii waa waa nagu qancinayn waa wada qaadanaynaa qaaraan ka qaadanaynaa waa toosin waxaan dhahaynaa laakiin dee adigu carci garo carci garo hebel waa xun yahay hebelna waa xun yahay hebelna waa maxaanku dhaha saas inaan maalin waa sifooyin wada wada negative ahoo wada qalloocanoo dadnimada iyo damiirka iyo diinta oo been ah been ah maalin walba dadka inuu qof la soo hortaagnaado oo aanu shalay wuxuu ku hadlay maanta wuxuu ku hadlay aanu dhegaysanin ballanqaadka ummadda ka qaaday ee mas-uuliyadda uu ku raadsanayey dayacay ee ka tegey walaalahaas waxaan leenahay dad waxgarada oo waaweyn oo aan caqli iyo muxuu fahm aan ku tuhumsannahay waaye muxuu ahaay ha waxaysmaan hadalka murtad guurguurta ayaa imaanaya xilli shir maalmo qaata ay magaalada kismaayo ay ku yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ay ku jiraan madaxda maamul goboleedka shaadalo diriirka puntland iyo jubbaland shirkaasi ayay mucaaradka eedeemo xoogan u jeediyeen murtad xasan guurguurte oo ay sheegeen inuu doonaya inuu qabto doorasho aan heshiis lagu ahayn mucaaradka ardada ayaa shirkaasi ka sheegay inaysan aqbali doonin inay ka qayb galaan doorashada uu qorshaystay guurguurte jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam ugu yidhaan toban askari oo murtadiin ayaa dhimashihii dhaawac ku noqday oo howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayada shabeellada hoose waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya agaarka deegaanka laanta buure ee wilaayada shabeellada hoose waxaana allah fadligiisa kamiinkaasi lagu dilay saddex askari murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay todoba kale wilaasa amniga ee geda ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faafahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cazaam carafaad munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey laguna soo gebagabaynayay dowro socotay muddo bil ah loona qabtay ciidanka xisbada dowladaas oo magaceedu yahay cabdulaahi ibnu cabbaas ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga heegado waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay culimo udiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga eegado ugaasyo nabadoonno iyo waxgaradka degmada ceelcadde ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimodiinka soomaaliyeed isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad tawciya xasanulbanna raxmatullaahi calayhi baa wuxuu dhihi jiray dowladnimadu qalbigiinna ka dhisa aqiimuu dowlat alislaami fii quluubikum dowladda islaamka qalbigaada horta waa inay ku dhisantahay taaganta markii qalbigaada ku dhisanto ayaa tuqan fil ard arlada ilaahayna lagaaga oogayaa xilka marka aada hayso haddaad maaragtay maxaan ku raha mujtamacaad xukumaysa rishwo kaga qaadato waa hadiyad hadiyaddii lafteedaa rishwo ah baa taa iyada ku qaadato maqshuush baa tahay ummaddii muslimkaad khiyaantay ee xilka kuu dhiibtay waa khiyaantay ummaddii laguu dhiibayna waa khiyaantay ilaahayna subxaanah wa tacaala diintiisii waa ka been sheegtay inaad khiyaanto ama ka rishwo qaadato ama maaragtay maxaan ku raha magac islaamka wax ku cunto waa masale lagu weydiinayo oo qiyaamo ku hor intay socotay munaasabadda dowladda lagu soo gebagabaynayay ayaa waxaa halkaasi bandhiga cilmiyeed heer sare ah ka jeediyey ardaydii dowladda loo qabtay laysa algariibu gariiba ashaami walyamani ina algariiba gariibu laxdi waalkafani ina algariiba lahu xaqu liqurbatihi cala almuqiimiina fi lawqani سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان هم الذين أغلسوا في ناجهم متجرعين بجرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان وهم الذين ملائلهم قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن زيادة المر في الدنيا نقصان وربحه غير محل الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدهر عمران ويا حريصا حرصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال
intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaasi iyo nabadoonno ay ka mid yihiin ugaas cabdulaahi macalin haaruun nabadoon cali macalin aadan cali xiish iyo nabadoon maxamed nuur xirsi iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan ereygan xisbada erey qiimo badan weeye xisbo waa dhakhtar ama waa daaci ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar macruufka ummadda inay u sheegaan munkarkana ay zuuliyaan bulshada ay baraarujiyaan wacyiga lagu jira tareenka la saaran yahay ummaddu inay tahay ummatu jihaad inay tahay inay ummadda baraarujiyaan waxyaabaha jahliga iyo qabaliyada ka baraarujiyaan waa shaqada loo idmaday weeye shaqadaa laidiin dhibmaday ilaahay ha idiin fududeeyo nin kastow amnina waa tahay dacwina waa tahay gacanna dacwada ku wad gacanna amnigana ku hay kulli dhammaantanna algaari aan wada saarannahay aan wada dadaalna haddaan annagu odayaasha nahay waan ku kabannahay dadka muslimiinta ah oo shacabka ah oo dowladda loo yahay wuxuu rabaa in loo dhimriyo wuxuu rabaa hoggaan sax ah oo nasteexa leh oo macaan oo xaqiiqo ah oo toosan in lagu hoggaamiyuu rabaa kiisa khaldan in la toosiyuu rabaa kiisa wanaagsan in la ayiduu rabaa wax gudahooda in la ogaaday rabaan in loo dhimriyey rabaan adinkaa shaqadaas ilaahay idinku itixaamay annagana odayaal baan idinkugu nahay iyo mas-uuliyiin waa idinku soo dhowaynaynaa waa idinkula shaqaynaynaa waa idinku garab taagannahay gabagabada xafladda waxaa ka hadlay waaliga walaayadda islaamiga ee gedo isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan waxaa tihiin marka rag mas-uuliyiin ah oo deegaana lagu aamunay iyo ummad lagu aaminay baa tihiin waxaa la rabaa marka in la itqaaniyo acmaashii laisu dhiibay tii ilaahay subxaana wa tacaala na saaray iyo tii adduunka intaba itqaana loo baahanya in la itqaaniyo qodobka saddexaad ee aan u dadaarmay walaalaha waxay tahay walaalayaal maadaama aanu nahay rag mujaahidiin ah haddana mas-uuliyiin ah oo deegaanno aad iyo aad u kala fog aanu maanta taladooda tawalinayno in nala ka helo xusnul khuluq dabeecad wanaagsan yacnii waxaan dhex joogno waa ummad ummaddaasaan lala rabaa in wax laga bedelo
dowradan loo soo gebagabeeyey ciidanka xisbada magaceeduna yahay cabdulaahi ibnu cabbaas ayaa qayb ka ah dadaalka u wado maktabka xisbada ee walaayadda islaamiga hee gedo jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhariiri ee wila saamiga ee galgaduud walaalkiin cabdiraxiin sheekh cali ee warbixintaasi ku cibaadaysanaya يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
xaflad lagu maamusay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay akhrista iyo qoraalka ayaa xaflad heer sare ah loogu qabtay hoolka xafladaha madarasada mucaad binu jabal oo ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ardayda madarasatu mucaad binu jabal waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya aqoontii ay ka barteen madarasada intii ay ku guda jireen waxbarashadooda oo isugu jirta barashada qur'aanka kariimka iyo alkitaaba walqaraa'ah munaasabada lagu maamusay ardada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada galhareeri culimo maclimiin nuqabo ugaaska beesha murasade ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri ardada waxay bandhig loo riyaaqay ku soo bandhigeen goobta ay ka socotay munaasabadda ضيوفنا الكرام أنجم الشهامة والتمام من الوالدين السعداء والمعلمين الشرفاء والعلماء الفضلاء استلموا مني تحية سامية من صميم فؤادي صادرة مجلبة للمودة ومنفية للعداوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أيها الأحباب مرحبا بكم بمدرسة معاذ بن جبل منبع الخير ومصدر النور مرحبا بمدرسة كأنوار تشرق المدلهم بلا امتيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك الكريم اسمي عبد العزيز عبد الفتاح وأنت اسمي جابر بخار وكيف حالك حالي سعيد جدا والحمد لله رقي هل تسمح لي أن أسألك أسئلة تدور في ذهني أقي سلني ما شئت أقي مسموم مدرستك اسم مدرستي معاذ الجبل أقي ماذا تعلمت فيها تت- تعلمت القراءة والكتابة والصلاة وكيفيتها كم مدة تعلمت القراءة والكتابة والصلاة وكيفيتها خمسة أشهر بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موارد العروف سبعة عشر على الذي يختار من اختبر فالف الجوف وأختوي حروف مد لله وإن تنتهي ثم لأقصى الحلق أنثناه ثم لوصله فعين حاو أذناه غينه وهو القاف وأقصى اللسان فوق ثم الكاف من ربك ربي الله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك ديني الإسلام ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما عمود الدين عمود الدين الصلاة ماذا نقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا ماذا نقول قبل الوضوء بسم الله أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بن دهاب ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa u mahadceliyey dhammaan martisharafta ka soo qayb gashay wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta ilaahay baan mahad celinaynaa alla subxaanahu watacaala meeshaan isugu keenay lagu weynaynaya qur'aanka kalaamka ilaahay lagu sharfayo maaragta ardada ka qalin jebisay iyo kuwa maaragtay labada qaybood oo wana ay alkitaaba walqiraa'a ay ka qalin jebsheen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo madarasada mucaad binu jabalna waxaan ilaahay uga baryaynaa midii laga aflaxa in ilaahay ka dhigo macalinkana allah ha noo xifdiyo allah ha noo barakeeyo waalidiintii kusoo dadaashay oo ayaguna ardadaa saas usoo tarbiyeeyey ayagana waxaan leenahay ajri xasanaad allah ha idin siiyo in ilaahay kuwa ku xiran naga dhigo kuwa qiyaamaha loogu shafeecana allah ha naga dhigo xagga tacdiiminta iyo tarbiyada iyo weyneynta iyo kuwa dhaqanka shareecada islaamka way badneed hadda aadaan runtii ah, dugsida ay usoo tarayaan oo waalidiinta iyo macalimiintu ay arrintaas ay u dardar gelinayaan sidoo kale waxaa tixgab ayaa ka tiriyey madasha abwaantaaku macallin ciise bismillaahi waa inaan barqadan gabay bilaabaaye waa inaan bulshada booriyoon baaq u dira guude waa inaan jihaad ku bandhiga baaqiga ahaye waa inaan jihaad ku bandhiga baaqiga ahaye
madarasatu mucaad binu jabal sannad weliba waxay soo saartaa arday baratay qur'aanka kariimka iyo mutuunta kala duwan وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب تقدموا للجنان guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka wanaagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo anigu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak